Muddooyinkii u dambeeyay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa ka soconaya dagaallo u dhexeeya maamulada isku haya gacan ku haynta degmadaasi. Marka laga yimaado dagaaladaasi dhex maray labada dhinac ee isku haya gacan ku haynta degmada Gurceel, waxaa dagaaladaasi dhibaato aad u daran ka dhaxlay dadka ku nool degmadaasi, oo iyagu saameyn aad u daran ay ku yeesheen dagaaladaasi. Degmada Gurceel ayaa inta dagaaladaasi aysan ka qarxin waxay ahayd degmo aad bilicdeedu ay u sarreysay, waxaana ka ganacsan jiray ganacsato Soomaaliyeed oo iyagu iskaga kala yimid degmooyin ka mid ah dalka Soomaaliya, kuwa oo la dhacay qaabka ganacsi ay ku haystaan degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Marka inta aan uga imaano Gurceel, waxaa saameyn midda Gurceel ka beddelan ay ka jirtaa degmada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud, oo iyadu hadda u muuqata mid dib u soo laabatay bilicdeedii hore ee barismaad ay horay u lahaan jirtay. Waxaana hadda si habsami leh uga socda shirka dib u heshiisiinta beelaha dega gobolada Mudug iyo Galgaduud, iyadoona beelo dhowr ah ay hadda heshiisyo kala duwan ku kala saxiixdeen halka uu ka soconayo shirka dib u heshiisiinta. Waxaana la filayaa beelaha kale ee dhiman inay iyaguna inta ka dhiman shirka dib u heshiisiinta ay dhamaystirtaan heshiisyada ay kala saxiixanayaan. Markaan dib u jaleecino xaaladda degmada Gurceel hadda ay marayso, waxaa ku sugan degmada Gurceel wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya Cabduqaadir Sheekh Cali Diini, isagoona kulamo la qaatay mas'uuliyiinta degmada Gurceel ku sugan ee dowladda iyo sidoo kale maamulka culumidiinka Ahlusunna wal Jamaaca. Waxaana weli socda kulamadaasi isdaba joogga ah ee wasiirka uu la qaadanayo mas'uuliyiinta ugu sarreysa maamulka culumidiinka Ahlusunna wal Jamaaca uu ka mid yahay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan. Waxaana sida hadda muuqata xaaladda Gurceel ay ku sii siqaysaa mid ku dhammaata isfahan buuxa oo la kala dhex dhigo dhinacyada isku haya gacan ku haynta degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Axmed Cabdi Faarax, Radio Mustaqbal, Galgaduud.